bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan dhowr wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir waa maalin sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo sideedda bisha janawari sanadda labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka xulashada daljir waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis arrimaha ugu waaweyn ee maanta aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah annaga wax khasaar u ah oo dagaalka isaga naga soo gaara ma jirto waxa ay hadda ay saameyn hadda nagu yeelatana ma jirto waana min arbusho oo ugu talagalan inay magaalada dhibaateeyaan annagana arbushaan dagaal khasaare dhaliyey oo duleedka degmada baardheere ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo ururka al-shabaab buug loogu magacdaray habeen eersi oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka dhasha sanada oo lagu soo bandhigay magaalada boosaaso walaalle xoolihii daaq bay heleen xooluhu waana caato aan wax mac lahayn wax laga cuno male wax saylad la geeyo male wax laga qasho male raashinno ma leha oo haddii badankeeda l wixii uu dadku la yinyimi oo waddankiisii dadkii ka soo hayaamay dihaalka abaarta oo ee soo gaaray gobolka bare oo ka xog warmay heerka masiibada abaartu duunyo iyo dadba ay u geysatay dhallinyaro iskood isku xulqaamay oo howlgal bakhti aruurina ka bilaabay inta u dhaxaysa garowe iyo qilo iyo jamciyadda tadaamun oo kaashanaysa hay-adda i o m iyo dowladda puntland oo kulamo ku saabsan ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka ku qabatay qaar ka mid a kamamka magaalada boosaaso qodobadaasi iyo qodobo kale oo la xiriira arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee xulashada daljir marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo weli cabdixakiin xuseen xasan
waxaan ilaa hadda waxa ay ku sugan yihiin aan wax warar laga hayn sagaal qof oo shacab iyo ciidamada dowladda isugu jira oo shalay kooxda la magacbaxday daacish ay kala hareen baabuur ay ka soo raaceen degmada qadiimiga ee qandale ee gobolka bari gaarigii ay saarnaayeen dadka la afduubay darawalkii watay iyo laba dumara ayaa la sii daayey waxaana ilaa hadda aan la ogeyn geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin dadkii la afduubay oo tir ahaan gaaraya sagaal ruux ciidamada dowladda puntland ayaa wada qorshe lagu baadigoobayo dadkii la afduubay oo ilaa hadda aan wax wara ah laga hayn meesha ay ku sugan yihiin wararka ay helayso raadiyo daljir ayaa sheegaya inay dadka la afduubtay ay u badnaayeen askarta daraawiishta puntland oo dhowaan qandalo kala wareegay kooxda la magac baxday daacish ee uu hogaamiye wadaadka loo yaqaan sheekh cabdiqaadir muumin allah u naxariistee waxaa maanta magaalada boosaaso lagu aasay nabadoon muuse xaaji faanaac oo ka mid ahaa nabadoonnada gobolka bari oo dhowaan ay kooxo hubaysan ku dhaawaceen magaalada boosaaso dhaawiciina u dhintay arbacadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii nabadoonka kooxo hubaysan ay ku toogteen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari nabadoonka ayaana maanta aas loogu sameeyey magaalada boosaaso nabadoonka ayaa inta uusan dhiman waxaa xaaladiisa caafimaad la tacaalayay isbitaalka boosaaso inta uusan u dhiban dhaawaca soo gaaray guddiga isku xidhka howlgalka milatari ee amisom ayaa shirkoodii labayo labaatanaad ee ay ku yeesheen magaalada adisababa waxa ay ku dalbadeen in afar kun oo ciidamo dheeraada lagu kordhiyo howlgalka amisom kulanka waxaa lagu adkeeyey in qaramada midoobey iyo beesha caalamku ay si deg dega u taageeraan ciidamada dheeraadka ah si loo kordhiyo awoodda ciidamada dibna loola wareego meelihii ay horay al-shabaab ugala wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxay sidoo kale u weydiisteen qaramadii midoobey iyo beesha caalamka in ay ka taageeraan dhinaca saanada gaar ahaan raashinka iyo dawada si waqti yar ee dhiman loo kordhiyo weerarada islamarkaana loo soo gabagabeeyo joogitaanka amisom ee soomaaliya guddiga isku xidhka howlgalka amisom ka sokow dalabka deg dega ah oo afarta kun ee askari ay ku dalbanayaan waxay sidoo kale isku raaceen in guddiga midowda afrika uu isugu yimaado magaalada adisababa ee caasimada dalka ethoobiya kulan qorshaysan hornaanta bisha soo socota ee februaayo si loo soo gabagabeeyo qorshaha isku xidhka ballaarinta howlgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab urur goboleedka igaad ayaa digniin ka soo saaray weerarada al-shabaab ka geystaan gudaha dalka soomaaliya iyagoo ka hadlay weerarkii ugu dambeeyay ee hoteel dayax ee magaalada muqdisho war qoraal ah oo ka soo baxay igaad ayaa lagu cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ka dhacay hoteel dayacay magaalada muqdisho qoraalka igaad waxaa lagu sheegay in al-shabaab ay maleegayaan weeraro ka dhaca gudaha dalka soomaaliya balse loo baahan yahay inay feejinaan dheeriya ay galaan ciidamada dowladda iyo dhigooda amisom waxaan ka diganaa weeraro qorshaysan oo ka dhaca gudaha soomaaliya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa amison mar walba waxaa looga baahan yahay inay sugaan amniga si looga hortago weerarada al-shabaab ayaa lagu yiri war qoraal ee ka soo baxay igaada igaad ayaa qoraalkan ku sheegtay inay kornin doonto taageerida ay siinayso dowladda soomaaliya si looga guulaysto amni darrada soomaaliya soo wajahday xaaladda deegaanka kulbiyow ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamo al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaankaasi iyagoo sheegay inay dileen tiro badan oo askarta kenya ah oo gaaraysa konton iyo toddoba askari wasaaradda arrimaha difaaca dalka kenya waxay sheegtay in weerarkaasi ay kaga geeriyoodeen sagaal ka mid ah askarteeda shan iyo toban kalena dhaawac uu ka soo gaaray warka al-shabaab iyo kenya oo ah mid aada u kala duwan ayaa ah mid aan xaqiijin toosa laga helaynin al-shabaab ayaa sheegtay inay qabsadeen xeradaasi ayna waxyeello u geysteen ciidamada dalka kenya oo ay ka dileen konton iyo toddoba askari ilaa iyo hadda ma jiraan ilo wareedyo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha dhabta ah ee soo kala dhexgalay labada dhinac dadka deegaanka ayaa sheegay in halkaasi ay ku dhinteen shan ruux oo uu ku jiro guddoomiyihii tuuladaasi kulbiyow maxamed toox yare nuur madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xayiraad dhanka socdaalka ah oo la saarayo muslimiinta dunida si muslimka xag jirka ah looga ilaaliyo dalka maraykanka wuxuu saxiixay amar guud oo tallaabo ka qaadaya in la mamnuuco qaxootiga dalka suuriya ilaa iyo amar dambe wuxuu sidoo kale sheegay in qiyaastii konton kun oo qaxooti ah oo gelaya dalka maraykanka sanadka laba kun toddobiyo toban taas oo kala bar ka yar tiradii uu hore u geli jiray waraysi uu siiyey warbaahinta dalka maraykanka madaxweynuhu waxa uu sheegay in masiixiyiinta suuriya mudnaanta koowaad la siinayo marka ay soo codsadaan in maraykanka magangeliyo uu siiyo wuxuu sheegay in tallaabooyin dheeriya uu qaadayo si arrimahaani wax looga qabto qoraalka amarka ah ayaa saacado kadib la shaaciyey waxaana ka mid ahaa in la hakiyo qaxootiga maraykanka soo gelaya boqol iyo labaatan maalmood in la mamnuuco qaxootiga suuriya ilaa isbeddel muhiim ah laga samaynayo in sagaashan maalmood la joojiyo dadka ka soo safraya dalka ciraaq suuriya iyo dalal kale oo soomaaliya ay ku jirto in muhiimadda la siiyo codsiyada qaxootiga ku salaysan in diintooda lagu faquuqayo waana inuu qofka codsiga la siinaya uu ka soo jeedaa qof diin ahaan looga tiro badan yahay dalka ay ka soo jeedaan lama ooga donald trump waxa uu ka samaynayo muslimiinta iyo dadka iyo dadka diintooda loo dhibaataynayo ee ka soo jeeda waddanka waddanka barma warkii dunida oo dal jir aad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal wayga intaasi aan diminu ka celiyo barnaamijka xulashada iyo qaybihiisa kale
adeega kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kunnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
wararka naga soo gaaraya duulaadka degmada baardheer ee gobolka gada ayaa waxa ay ku warramayeen in al-shabaab weerar xoogan oo ay ku soo qaadeen fariisin ciidamadu ay ku lahaayeen duulaadka magaaladaasi uu noqday weerar dhaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ciidamada dowladda guutada sagaalaad ayaa waxa ay sidoo kale faahfaahin ka bixiyeen sida weerarku u dhacay farax maxamed tuubax oo ah sihayaha xilka taliyaha ciidamada dowladda ururka afartan iyo sagaalaad ee gootada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyada ee gobolka gado ayaa ka xog warramay dagaalka iyo sida uu ku bilowday
waa sax way jirtaa in ay hala wax yar ay ka dhaceen degmada baardheere maarata nimanka khawaarijta ay isku dayeen in ay maarata arbushaad ay ku sameeyaan difaaca ciidanka isla markaana ayagun baa khasaare kala galbaday oo laba nin baa kaga dhimatay meeshii dhaawac badan lagu jira sida aan ka warqabno saaka lafteeda waa la dabagalay oo ciidanka hadda wuxuu ku sugan yahay area matano ku sugan yahay ilaa labaatan iyo shan kilomitr ta area xala isla xala ciidanka ayuu ka dababaxay ta area xala waa la baacsanayay midadkii ay ka carareenna meel dhaxaa lagu arkay oo ciidamadu kulli midiyaha waa soo bandhigi doona hadduu ilaahay xilligaana soo bandhigi doonaa ciidamadana hadda waxay ku sugan yihiin soddon kilomitr bay ku sugan yihiin haba yaraatee wax khasaare ah ma jiraan ateenadan annagaa jirnay oo hadda ayaga ma aysa jirin oo hadda sababtooda uma jirno annagun baan jirnay howlgalkaas awgiis baan u jirnay oo markii ay maaragtay ay jabeen si ay isu waayaan gurmudkooda aysan isu helin baan u jirnay haddana mar dhowan duu ilahay waa la fasixi doonaa wax haba yaraato dhibaatana kama jiraan deegaanka waxaa noo qorshaysan annaga horta nimankaan niman waxaa weeye hadda sida aad ka warqabto niman hadda waqtigii u dambeeyey mar ayo weeye oo maaragtay raadigoodii u dambeeyey baa hadda yaa sii biraqbiraleh oo wax hadda nafla maaha xilligii hadda howlgal la sameeyo oo aan duurka aadno meeshii lagu sheego laguma tago oo way iska cararaan oo wax hadda nafla oo hadda ciidamadana hadda ishortaagi karo ma jiraan oo sideedaba hadda ka tirsan haraadiga ugus eriyada hadda annaga nagu heran oo ilaa soddon kilomitr afartan kilomitr ciidamadu simbiri howlgal ay sameeyaan way baxaan mana kulmaan lalama kulmaan hadduu ilah yidhahdo oo meel kasta oo lagu sheego waa u raadinaa mana lagu tago hadduu ilah waxaan rajeynaynaa marka meelaha hadda ay ka imanayaan waa eriya saakow iyo baarka mumudhorow iyo meelahaasay maaragtay ruug ku leeyihiin oo kasoo duulaan oo ka yimaadaan gaari baa lagu keenaa markay waxyaaba sidaas oo kale arbushaadka ay samayn doonaan dad gaari bay ku cararaan oo ku tahan meesha ayada meelaha ayagoo laftooda ukumaha u yeelana inaan tagno oo maaragtay soo afjirnaan rajeynayna hadduu ilah yidhahdo waxaan ugu baaqayaa al-shabaab xilligiisa u dhammaaday waqti badan buu maaragtay uu soomaaliya uu dhibaatay iyo maaragtay bahdil uu ku hayay waqtigii al-shabaab maarta lasoo afjari lahaa oo waqtigiisa u dhammaadeen waa la joogaa ha ku daalinaan dhihi lahaa ummadiina shacabka waqti badan baad dhibaatayseen intii dhibaato aad shacabkiina ku samayseen baa dhibaato ugu filan adinkuna maanta inuu aakharo ciqaabka kugu filan waxaan rajeynaya waxaan rag ayaga ugu baaqaya marka inay isaga tanaasulaan
tali turbax ayuu kaasi ahaa bug lagu magac daray habeen eersi oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka dhasha sinada ayaa lagu soo bandhigay magaalada boosaaso waana markii ugu horreysay oo buug noocaasi oo kale ah boosaaso lagu soo bandhigo waryaheenna xasan haykel ayaa warbixinta ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso magaalada boosaaso waxaa lagu soo bandhigay maanta buug ka hadlaya dhibaatada ay leedahay sinada iyo sidoo kale raadka ay ka tagto waxyaabaha qofka bini'aadanka uu ku heli karo awoodda oo ay ka mid tahay aqoonta kalsoonida iyo weliba faa'iidada ay leedahay buuggan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay habeen eersi waxaana buuggan qortay gabar qoraa ah oo da'yar oo reer puntland ah laguna magacaabo qoraadayax maxamed axmed afraax munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggan ayaa waxaa ka soo qaybgalay ururada dhallinyarada aqoon-yahano abwaano xildhibaano iyo marti sharaf kale oo u badnaa haween balqiise axmed shire oo ka mid ahaa gabdhihii ka soo qaybgalay munaasabadan lagu daahfurayay buuggan habeen eersi ayaa sidan ku bilowda hadalkeeda dowrka gabadha mutacalimadda ay leedahay sida ay walaasheen caawa ay noo muujisay qoraadayax waa gabar mutacalimada sia wada jeedaan waa gabar da'yar ee gabdhaheenna maanta wada joogo da'deeda la mid ah noogu noogu filan inay tusaale noo noqoto gabadha mutacalimadda ahi waa gabadha cilmigeeda aan keligeed ku koobin waa gabadha leh cilmi miro dhalah waa gabadha cilmigeeda mujtamaca dhammaan la qaybsata sida walaasheen ee caawa buug ay noogu soo bandhigtay ay qortay oo la dhaho habeen eersi waxaan leeyahay xikmad carabi ah ayaa walaasheen qoraadayax ee caawa ay ka dhibaysay xikmaddaasi waxay tahay idaa lam tasid fi dunyaa shay fa anta saa'id haddaadan adduunka wax kusoo saa'idinayn adiga ayaa saa'id ku ah dhankiisa cabdiraxmaan yuusuf oo isna ku hadlaya codka dhallinyarada ayaa waxauu madasha uu ka sheegay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda runtii hablaheennu waxay leeyihiin qiimo gooni ah waxay leeyihiin maamuus iyo iyo karaamo gaar ah marka la fiiriyo bulshooyinkana dhexdooda habluhu waxay ka yihiin waxa keli ah ee hormarin kara ummadda waxaan ku kalsoonahay horumarka qiimaha leh ee maalinba maalinta ka dambaysa ay gaarayaan hablaheenna soomaaliyeed meel walbay joogaan abwaan maxamed yaasiin gabaydhuux oo ka mid ahaa abwaanada da'da yar ee ku nool gobolka bari kana soo qaybgalay munaasabadda ayaa halkaasi waxa uu ka tiriyey tix gabay ah oo aada u soo jiitay kasoo qaybgalayaashii daafurka buuggan waxa lagu ablaxay waa aqoon udubdhigeediiye asaagaa waxaad kaga tagtaa eraygaad dheer tahaye iyadana asaaskeedu waa unu qoraalkiiye sugaan ururisa amase dhaqan alabkii doontaaba hiddihii abaajiyey wuxuun oday ka gaadhaaba arrimaha bulshada iyo cilmiga erey ka sheegtaaba aasaastayaa amase horay uga tixraacdaaba eraygaad qortaa wuxuu anfici ubadka soomaali odaaday qoraalkiyow akhriska koriya aadmiga adduunyadani unug weeye u idhan ka dhow yahaye ayaabaha dul joogtaa in lagu tallaashaaye astaan iyo waxaa laga tagaa dhaxal aan awdmayne adigoo dhintoo aan misana lagu ilaaweynin oo weli ifkaa saaran waa aayadyaa badaane ogaaday qoraalkiyow akhriska koriya aadmiga
bashiir cabdiraxmaan maxamed yuusuf suuley oo ah qorayaasha da'da yar ee isna ku nool gobolka bari oo ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa bulshada ugu baaqay in buuggan la iibsado waxna uu sheegay dhanka kale in meesha soomaalida ay ka lidato ay tahay qoraalka iyo akhriska dhallinyarada ayuu ugu baaqay in ay arrintaasi wax ka beddelaan waxaa halkaas ifaalaha ka muuqda waxaa weeyaan in soomaalidu dhanka qoraalka iyo akhriskaba ayahan dambe aada u xiisaynayso waxaase hubaala in meesha soomaali laga haysta ay tahay akris iyo qoraal la-aan adduunkana waxaa lagu warqara waa akris iyo qoraal bulshadeennu meesha ay ka dhimatay waa akris iyo qoraal laakiin sanadahan dambe waxaad moodaa weliba dhanka dhalinyarada in tartan la soo galay waana soo dhaweynayna waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado cidda wax loo qoraya waa innaga hor walaalkan buuggaa waktiga geli ay gelisay ay juhdiga gelisay ay koorsiga gelisay intaasoo qarasha gelisay haddii aynan caawa ka qaadan meesha ayna ka xaalufin beri buug ay noo soo saari qoyso
haddaba dhegaystayaal halkaasi waxaan gabagabadii kula kulmay qoraaga buuggan habeen eersi dayax maxamed axmed afraax ugu horreyntii waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey in ay wax qorto aad baad mahadsantihiin raadiyo daljir walaal waxay u dhaliyey qoraalka waxaan jeclaa weligay yaa lahayba inaan wax qoro waxbaan akhrin jiray waanan jeclaa qoraalka markaas jacayla la qaban darteed baa uhiisan wax qoro goorma kugu dhalatay
markii aan galaaska sideedaad ahaabaa bilaabay inaan wax qoro sideedaba
marka buuggan habeen eersi maxaa kugu dhalin inaad soo saarto muddo intee laeg uu kugu qaatay yaa kaa caawiyey walaalo habeen eersi muddo wuxuu igu qaatay adigu laba sano meelahaas oon waday waxyaabihii igu kalifay inaan qoro waxa weeyaan dhibaatada waddanka ka jirta darteed oo arrintan uu ka hadlaya habeen eersi waa wax waddankeena ku baahsan diinteena iyo dhaqankeenana ka hor imanaysa sidaa daraaddeed baan u qoray waxaa iga caawiyey dad badan oo aanan hadal ku koobi karin oo adigaagan dal jiray ay wareysanayaad ka mid tahay dhammaantiinna waan idin mahad celinaya waayahay nuxurka buuggan muxuu yahay marka nuxurka buuggu waa sheeko faleed walaal ka hadlaysa xumaha ay leedahay sinidu iyo raadka ay kaga tegi karto bulshada waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo saaxiibadda ilhaan axmed cabdi oo buuggan qayb weyn ka geysatay la-aanteedna aanu caawa halkan joogeen
waayahay mawduucyada buugga uu ku jiro ama uu ka kooban yahay haddii aad annaga dhegaystayaasha noo sharaxdeed walaal buug waa hal sheeko weeyaan oo taxan marka mawduucyo kala duwan maaha guud ahaan wuxuu ka hadlaya marka dhibaatada ay leedahay sinadu iyo raadka ay ka tegeyso waxyaabaha qofka biniaadamka awoodda uu ku helo oo ah aqoonta kalsoonida iyo faa'iidada leedahay ilmasina ku soo baxa diinta islaamku maxay ka qabtaa isagu dembiile miyuu yahay arrimo noocaasa buu taabanaya waaya marka mawduucan waxaa ku dooratay
waxaan ku doortay khasaaraha ugu weyne gabadh soo gaadha waa in ay arrintan habeen eersi uu ka hadlayo ay ku dhacdo marka maadaama aan anigu gabadhahay arkayna waxyaabaha imika ugu badan ee dhallinyaradu ay ku dhacdo kadib markii la helay waxyaaba badan oo fududeeyey xidhiirka dhallinyarada ayaan doortay waxaana u arkay in haddii arrimahaasoo kale ay bulshada ku badato ay noqonayso burbur iyo baaba saa daraaddeed baan mawduucan doortay waayahay marka buug la diyaarinayo la qorayo caqabada ayaa lagala kulmaa intii aad buugan diyaarinaysay maxaa caqabada la kulantay walaalo dhibaatada ugu weyn ama dabarka ugu weyn ee la kulmay intii aan buuggan waday waxaa kow ka ah meelaha wax lagu daabaco oo aad waddanka ugu yar haddana qaali ah waa xasan heykle idaacadda daljir boosaaso
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada daljir oo idinka imanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa goordhow waxaad maqli doontaan warar la xidhiidha dhallinyaro iskood isku xilqaantay oo howlgal bakhti aruurin ah waxa ka bilowday inta u dhaxaysa garawa iyo qardho oo laamiga ay daadsan yihiin hareerihiisa xoolo badan oo bakhtiyey waxaana dhallinyaradu ay cabsi iyo walwal ka qabeen in bakhtiga xoolaha ee daadsan hareeraha laamiga ah ay ka dhalan karaan dhibaatooyin caafimaad darro hase yeeshee dadkii ka soo hayaamay diihaalka abaarta ee soo gaaray gobolka bari ayaa ka xog warramay heerka masiibada abaartu xilligan duuye iyo dadba ay gaadsiisay waryaheena xuseen cabdijimcaal xuseen madar ayaa dad kala duwan oo u badan reer guuraa waxaana uu weydiiyey deegaanada ay ka yimaadeen iyo heerka masiibada abaartu xilligan ay gaadsiisan tahay walaalle waxaa la yidhaha salaad saalax siciid waxaanu ka soo hayaanay sanaag soona ceergaabo marka meesha waxaanu keennay waxoogaa adhaya baanu keennay waxna jidkuu ku baxay waxna xaggiibuu ku baxay waxoogaayo adhaya baanu meesha keennay geelashii iyo maatadii gaadiidkii ay dhaansan jireen wixiiba waxaanu kaga nimid dalkii marka dee halkan haddaannu nimino xooluhu waa daaqeen wixii aanu keennay waa daaqeen dadku waa ku biyola'yahay waa ku raashin la'yahay waa ku biyola'yahay waayahay dadkii laftooda ayaad waxaa sheegtay inay biyola-aan iyo raashin la-aan meesha ku hayso xoolihiina ay xoogaa yaroo caleen ah ay heleen awal xoolihii ayaa wax la'aa dadkii baa wax iska heli jiray haddana xoolihii baa daaq yar helay oo dadkii baa aan weli waxba helin maxaa isbedelo marka idin yimi walaalle xoolihii daaq bay heleen xooluhu waana caato aan wax mac lahayn wax laga cuno male wax saylad la geeyo male wax laga qasho male raashinno male ha oo haddii badankeeda l wixii uu dadku la yinyimi oo waddankiisii iyo qooninkiisii iyo bakaaradiisii uu ka soo qaateenoo waa ka dhammaadeen gaadiid uu ku doontona male dadku xaaladdiisu waa xun tahay hadday baad tahay iyo hadday biyo tahayba laakiin xooluhu waa daaqayaan wixii meesha la keena weli way daaqayaan marka loo fiiriyo dhinaca abaaraha aad ka soo hayaanteen xooluhu inta badan dadka xooluhu ma ka la'deen mise xoolihii waxbay la soo gaareen dhulkan xooluhu anigu kuwii aan kuwaan anigu watay marka afar meelood laga dhigo meel baan wataa iminka afar meelood marka laga dhigo meel ahaan baan wataa intii saddex saddexdii meelooda kale way baxeen geelina geelina isagoo kala badhan oo badhna baxay badhna nool yahay ayaa ayaa waddankii kaga soo tegi xayaankii ma joogsaday mise weli waa socdaa weli waa soconayaa oo qofkii meeshii ku hadhay haddii kontonu hadhay ninkii saddexda saddexda boqolaa kontonaad buu hadhay kontonkiida waa soo qaadaya lacaydh buu ka baqayaa toddoba luuqadood buu ku kala hadlay markuu somalilan dhankeeda dad badan ka yimaad dad badan baa ka yimi dad badan baa ka yimi oo jooga oo haddii badankeeda leeyahay iska gebigoodba iska qaxoontiya qaarba biyaa dusha kaga dhaansada halka waa hagaag ugu dambayn marka aad fiiriso dadka soo wada hayaamay halkan isugu yimid gacan intee la-eg ayay ka heleen hay-adaha samafalka maamulka dowladda puntland dadka kale culummada hadda wax la sheegaya biyodhaaminta iyo ururinta dhaqaalaha dadka tabaalaysan ee soo hayaamay iyada lafteeda u gurmanaysa wax ma idin soo gaareen walaalle kolley annagu meel baanu degannahayo wax biyo ah iyo wax haayad dhankeed ka socda oo aanu aragnayba ma jiro culummada iyo dadka weli adigu ma wakti dhow waad soo gaarteen maye muddaanu hadda joognay muddaanu hadda joognay ilaa ilaa waxaanu joognay shan iyo labaatan casho meelahaasaanu deganayn shan iyo labaatankaa casho dadkii idinka horreeya ma idiin sheegeen in wax la soo gaarsiiyey haa dad baa jira dad baa yidhi waxbaa kolley naloo qaybqaybiyey mar raashino iyo haddii badankeedi waxbaa nala siiyey bustayaal iyo waxbaa naloo keenay cid kormeer idinku timi safarkan ka hor ma jirtaa oo idinsoo indha indhaysay xaaladiin maya anigu kolle magaalada intii aan joogay anigoo aan maqal haddii aan la iman magaalada intaan joogay ma arag aan wax kormeer noogu yimi aad baad u mahadsan tahay adeer adigoo magacaaga iigu horumarinaya halkee baad xoolaha kala soo hayaantay magacayga waxaa la yidhaha axmed saciid axmed xoolahana sanaag baan kala soo hayaamay sanaag ka dhinacee sanaag aagga hayland xoolihii dee xoolo dhintay bay ahaayeen naq bay yimaadeen waana ku liibaaneen waxyaabaha aanu keennayna wax yaryar bay ahaayeen xoolo yaryar xoolo xoolo caata ah xoolo caata ah awalna abaari dhammaysay baanu keennay wixii yimi waa ku liibaaneen barwaaqay ka heleen waa gartay biyo ma heleen adinkuse baad ma hesheen iyo hooy iyo soo dhoweyn ilaa awal deegaankaagaa deganayde waxaanu hellay soo dhoweynna af baanu hellay af waa soo dhoweyn waa hellay waxaa nalagu soo dhoweeyey gacno furan baa nalagu soo dhoweeyey laakiin wax taageero ah oo aan taa ilaahay ahayn ma helin noocay u tahay soondha hadday biyo tahay iyo hadday baad tahay midna ma helin waxaa la sheegay xooluhu inay wax yaroo daaqa heleen balse dad balse dadkii aysan cunno helin hoy helin biyana helin xoolihiina aan xataa weli inta badan la waraabin ka war arrintaa xoolaa lama waraabin daaqan- daaqna waa heleen waana liibaaneen Eh, dadkuse dee taageera taa ilaahay maahay oo daaqaa maahay taageero kale ma helin baan ku yidhi haddii waa yahay t- tii ilaahay waa goonideede Ho- aydan biyo haynin baadna haynin hoyna haynin soo booskii xoolaha inay dadku haddana galaan ma aha maadaama markii hore xoolo lala soo cararay abaar lagala soo cararay oo ay dadkii abaarsadaan biyaha haddee lacag baanu ka bixinaa biyo lacagaan cabnaa biyo lacaga birkadahaasa biyo laga helaa dee ninkii wax heli karaa dadku wixii isyaqaani way isu cararaan ninkii waayaana kaa wax dhaansaday buu la cabbaa
daaqa hadda aad xoolaha keenteen hayaanka faraha badan ee meesha imaanaya ma isleedahay waa ku filan yahay waa waxa weeye waayo badan soo jira waayo badan baan soo jiray xooluhu waxay ka yimaadeen meesha meel ka xun bay ka yimaadeen abaar bay ka yimaadeen dee naq bay yimaadeen wax kastaba ha ka cuneen aan isaal weyn hadeer uma waa ku filan yahay muxuu ugu filan ilaa waay kuwa kale imaanaya kuwaa imanaya waa ku liibaanayaan haye xoolihii maxaa iska bedelay waxa iska bedelay dee baktigii waa daayeen haye waa kaa waxa meelahan daadsan hadda maxay yihiin waxaas waa wixii hore ayaamihii hore la keenay bay baktiyayeen waxaas hadeer ma baktiyaane waa barwaaqoodeen xoolihii waa kuwii rarkii iyo markii hore caatadii ku iyo caasadii ayaantii la keenay kuwii iskaba dhacayey kuwaabaa baktiyey kuwii kale waa liibaaneen magacaaga adigoo ku horumarinayo halkee baad ka soo hayaanteen oo gobolkee baadna ka timaadeen aniga cabdaar saciid ismaaciil baa la yidhahdaa magacayga magacayga cabdaar saciid ismaaciil baa la yidhaahdaa waxaan ka soo hayaanay gobolka mudug magaalada kaalkacyo bariga kaalkacyo aan ka soo rarnay iyo galbeedka kaalkacyo labadaba Een, gaalkacyo ma waxaad ka timaadeen dhinaca galmudug muse puntland dhinaca puntland haye een, halkan ayaad soo gaarteen halkan maxaad ugu timaadeen horta awalan marka u horreysa weliyo horta waxaan salaamaynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu ballaaran oo hogaaminayo een, salaan ka bacdi waxana waa xog waran een, waxana waa salaan horta marka horreysa waxaan kusoo dhaweynaynaa wafdiga iyo idaacadda waa idaacadda daljir idaacadda daljir baan salaamaynaa iyadana een, waxaan kusoo dhaweynaynaa wafdigan iyo oo madaxweynuhu hogaaminayo dadkan ballaaran oo soomaaliyeed oo ka yimid shanta soomaaliya een, ka yimid ama soomaaliya kala barkeedba marka la yidhaahdo ma waxaa la dhihi karaa soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo dhan way ka yimaadeen dadka halkan soo haya yaa intaanu aragnay inta gobol ay ka socdaan baan kuu tirinaya hadda oo anaan uga shaawto anaan arkay een halka markaan xisaaminay waa sideed gobol dadka isugu yimid marka lagu daro dalka- de- deegaanka degan marka lagu daro een dadkan wuxuu ka yimid gobolka een togdheer gobolka so gobolka oo somaliland gobolka sanaag ama dhinaca puntland haada ama dhinaca somaliland haade waa laga soo dhammaaday gobolka sanaag wax kuma harin gobolka sool buuhoodle gobolka nugaal gobolka mudug gobolka galgaduud haa qayb baa ka timid oo joogta cadaadaa timid een, gal- degmada ka- kaalkaciyey baa timid way yimaadeen intuba Een, gobollada laga soo gaaray intaa ka soo ka timid intaa halkaa isugu yimaadeen ilaahay mahadiis een, dad dunyadu waxbay hesha naq bay heleen ilaahay nimcadiis nimca ilaahay bay he- heleen Een, dad madda joogta oo soomaaliyeedna way soo dhaweysay aad bay noo soo dhaweysay Een, intaa waxaa ka dheer ummadda dadkii gaadiid ma wadan weel ma wadan raashin ma wadan nin walba wuxuu yidhi maxaa kuu gaari kara maxaadse gaarsiin kartaa nin walba saasuu kusoo dhaqaaqay si argagaxle oo waa laku jidho qaar ka mid ah reer guuraagii ka soo hayaamay gobollada dalka ay soo gaaray gobolka bari ayay kuwaasi ahaayeen
adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahmiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeega teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
dhalinyaro iskood isku xulqaantay ayaa howlgal bakti aruurina waxa ay ka bilaabeen inta u dhexaysa garawe iyo qardho warbixintaasi waxaa istuudiyaha qardho ka soo jeedinaya waryaheena maxamed fantastic
dhallinyarada magaalooyinka garowe iyo qardho ayaa shalay qaaday ololihii ugu ballaarnaa ee lagu gubaayey bakhtiga xoolaha laga daadiyey gaadiidka xoolaha u hayaamiyey bariga puntland dhallinyarta qardho oo inta u dhexaysa magaalada qardho iyo deegaanka xaaji khayr ka ururiyey xoolaha bakhtiga yaal waxay dhallinyarada garowe iyaguna muddooyina ka dambe wadeen ururinta xoolaha bakhtiga waxayna dhallinyarta magaalada garowe gacan ka helaysay shirkadda daryeel deegaan oo ka dhisan magaalada garowe dhallinyarada gobollada nugaal iyo karkaar oo iyagu si xilqaamay iskaa wax u qabso waxay ku kulmeen deegaanka xaaji khayr isbarasho iyo ismarxabeyn kadib waxay dhallinyarada warbaahinta kula hadleen goob fagaaro ah oo ay xilligaa ku gubaayeen bakhti fara badan waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaamijkan ay bilaabeen dhallinyarta nugaal iyo karkaar waxa fayskan waxa weeye waa fayskii ugu dambeeyay aan ku soo gabagabaynay haddaan ha dhalinyarta nugaal iyo dhalinyarta karkaar labadaba waxaan ka soo bilownay magaalada garowe maalinta saddex laba fays oo hore baa ka horreeyey aan ku aadnay dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed kadibna aan ku soo xijinay dhanka kan oo aan ilaa iyo karkaar isku keennay maanta waxaan ku faani karnaa dhammaan intii xooluhu ay mareen oo laga soo bilaabo magaalada garowe magaalada qardho xaggaasna loo sii dhaafo dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi labadaba in aan gaarigii soo maraba hal neef oo baktiya uusan laamiga ku arkin
ruux intaba waxay noqonayaan ilaa saan loo socdo waayo waxaan tan baabuurtu marka socoto waxay ka leexanaysaa eleborka qardho bay ka leexanaysaa wixii halkaa ka yimaad waxay ka leexanaa iyagana alxamdulilah taa marka waxaa dareemaysaa baaxadda wixii xagga loo aado inay aad u ballaaran tahay dhibta jid dhallinyaradu way ku jidhaa runtii waxaan leenahay oo maanta halka kaga dhawaaqaynaa qardho to garowe inay tahay nadiif taasina waxay tahay guul dhalinyaro soo hoyatay
wax badan waxaad tidhahdeen waxaa tii mustaqbalka berito maanta jooga nin dhallinyaraha ayaa fikirkan keenay ruhaantii waxaan leenahay odayaal badan bayse ku soo maaxaan ama ku fekerin inay qashinkaasi nagala qayb qaataan ama aan ku fekerin inay fikirka keenaan oo wax la qabano laakiin waxaan leenahay tartan baa furan labada kun iyo toddobiyi tobanka la mid ma ahaan mayo wixii sagaashankii iyo toddobaatameedkii laga yimid waa la tartamaya waxaan umalaynaya toddobiyi tobanka laba kun toddobiyi tobanka kacaan dhallinyaraha biloomi doono oo fikirada ah fikira badolaato nugaal iyo karkaar ha noolaadaan aad ba u mahadsan laakiin waxaan rajeynaynaa inaan sii wadi doono ilaa iyo xaaji khayr ilaa iyo magaalada qardhana farxad weyn bay noo tahay in maantay inta u dhaxaysa aysan xabad ariya oo lagu tuuray uusan online leeyahay dhalinyarada reer karkaar iyo reer nugaal mar walba gacmo wadajir bay wax ku gooyaane ka yimid waxa weeye annagu haddaan nahay dhallinyarada dangorayo fikirkaasi waa idinla qaadanay waxaan idin leenahay aad ayaa dumar annaguna mar walba garabkiinaan taagannahay haddaanu nahay deegaanka xaaji khayr wax allaale iyo wixii dhallinyaradu ay u baahdaan ama nooga baahdaan diyaar baanu la nahay waana soo dhawaynaynaa waana fikir wanaagsan oo maskax saliim ah maamulaha shirkadda daryeel deegaan cabdicasiis maxamuud waxa uu sheegay inay mar walba la shaqayn doonaan dhalinyarta meel walba ay joogaan dad ka shaqaysta waxaan diyaar u nahay inaan isla garab taagno dhalinyaro kasta oo fikirkeensa diyaar baan u nahay aan la shaqayno laba arrin baa ugu nahaydo horta waa mid oo nin dhalinyaro ah baan ahay dhalinyarada ka mid ah run ahaantii fikirka dhalinyaradaas aad iyo aad baan u soo dhaweeyey markii maadaama ay si gooni ii tahay ay nadaafadii tahay anugu waxaan dhihi lahaa facekan waa facekii saddexaad hamoodinna barnaamijkan u dhammaaday barnaamij wuxuu yeelan karaa faces badan barnaamijka annagu waxa ugu magac darnay wadaniga doorka sababtu waxa waaye dhalinyarada wadaniga waxay ku dhex jirtaa maskaxda fiyow oo caafimaadka qabta qad gaara waxay u celin maxamuud fantastic warbaahinta daljir qardho
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii xulashada daljaro idinka imanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa jamciyadda tadaamun oo kaashanaysa hay-adda i o m iyo puntland waxa ay kulamo ku saabsan ka hortaga daabulka ee ganacsiga ku qabatay qaar ka mida kaamuumka boosaaso waryaheena xasan haykal ayaa warbixintan ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso
kulankan oo mid wacyigelin ahaa kuna saabsanaa ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka loona qabtay qaar ka mid ah kaamoonka barakacayaasha ee bariga magaalada boosaaso ayaa waxaa iska kaashanayay dowladda puntland hay-ado caalami ah oo ay ka mid tahay hay-adda socdaalka adduunka iyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland iyo guddiga ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka gudoomiyaha jimciyadda tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan ayaa dhankiisa waxa uu faahfaahin kooban uu ka bixiyey xaqiiqada ku saabsan daabulka iyo ka ganacsiga dadka isagoona ka warbixiyey gudoomiyaha tiradii ugu badneed ee sanadkii tegay ee dalka ka tahriibtay iyo dhibaatada ay la kulmaan marka ay gaaraan waddamada ay tageen runtii gobolkeenna ama soomaaliya guud ahaanba waa khataraha ugu waaweyn oo ka jira waa khatarta xaalufisay dhalinyaradeenna gabdhaheenna wiilasheenna iyo qaybo ka badan oo ka mida bulshadeenna waa khatarta minguurinaysa ama barakicinaysa maskaxdeennii waa khatarta muxuu ahaye khatarta u dhigaysa ubadkeenna iyo ubixii aan ku xisaabtamayni saa daraaddeed marka inaanu dhammaanteenna aanu meel oga wasa wada jeesanno aan iska wacyigelinno aan ka hor tagno waa wax waajib weyna saaran waxaa la yidhahdaa sanad kasta soomaaliya ama haddii kaleba sanadkii ugu dambeeyey soddon kun oo qof ayaa soomaaliya ka tahriibay amaba waxa weeye waxa weeye dagaaladii hadda yeman ka dhacay usoo noqday yacni adiga soomaaliya xuduudeeda gaar ahaan badda cas ama golf of cadan waxa weeye waxaa ka baxay soddon kun oo qof baa ka baxay ama soomaali ha noqdaan ama dadka etoobiya ka yimid ha noqdaan ama bariga afrika ka yimid isuduwaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee gobolka bari ayaa nuur muuse iyo sidoo kale shamis bulxan oo ka mid ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ayaa madasha ka hadlay soomaalidu waxaa jirta maamaaha aanu tidhaahdo dadcayno waa dufoobaa dalcayno wuu dalaabaa waa dalaabaa macnaheeda waxaa laga wadaa wuu qaxaa qofka dalka caaya oo nabsiya baroblayl ma qabno qof kasta waddankiisa meel uu kaga sharaf badan yahayna ma jirto nimaan dhul marin dhaayo male soomaalidu tidhaahdaa haddaad ka baxdo iminka soomaaliya etoobiyadaan aan walaalahana ay dariska nahay tagto waxaad dareemaysaa inaadan waddankaagii joogin meel kasii fog oo aadan xor ahaynna waaba kasii daran tahay waxaa la rabaa marka inaad ku baraarugsanataan roblayn dhulkeenna kuma qabno maanta qof kasta banaanka haddaad seexatid cid ku qabsanaysa malaha iyo cid ku xiranaysa ilaahay baan ka magan gallay inaanu dhul shisheeyo u tahriibno oo aadno ama maxaan ku rahdaa dhibaato aan jirin inta iyo barwaaqo aan jirin laguu sheego oo lagaaga faa'iidaysto hadhowna lagu kaxaysto ugu dambayntii waxaan leeyahay waddankiis ninkii ka taga oo wehelkiis ka dheeraada welwel ma huro walbahaar heestiisoo ma ahayn ee sulfe intaasaan kusoo gabagabaynaya aad baa umahadsantihiin bacdisalaam waxaa farxadii weyliyaa inaan maanta isugu nimaadno barnaamijkanka ganacsiga iyo daabulka iyo daabulka dadka ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray xeeraaliyaha gobolka bari bashiir ismaaciil bashiir hoobeley oo dhankiisa sheegay in puntland ay xeer ka soo saartay arrinta ka ganacsiga iyo daabulka dadka gaar ahaan arrimaha quseeya dadka barkacyaasha
waxaan u malaynaynaa waxaynu halka isugu nimi in laga turjubo ereyga halkaa ku yaal oo aan iska kalaashanno ka hortagga ka ganacsiga iyo daabulka dadka ka ganacsiga marka la yidhaahdo waxaa carabku ku dhegan yahay dadka dhoofaya oo keliya oo tahriib aadaya laakiin magaalada gudaheedu ka jiraa ka ganacsigu anigu isoo maray waxaana dhibaataa puntland waxay u samaysay siyaasaddeeda waxay ugu jirtaa in barakacayaasha loo sameeyo xeerar jimciyadda tadaamun oo kaashanaysa hay-ado caalami ah oo ay ka mid tahay hay-adda iom iyo sidoo kale dowladda iyo guddiga ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo wacyigelin ah waxay ka waday gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan waxaana kulamadaasi diiradda lagu saarayay dadka barakacayaasha oo ah kuwa u nugul in si khaldan looga faa'iidaysto
maamulka somalilan iyo shirkadda isgaarsiinta ee telesom ayaa heshiis ka gaaray khilaaf dhowaan ka dhashay go-aan maamulka somalilan uu ku joojiyey adeega moobilka lacagta ee loo yaqaano saadka shir sharaa'id oo ay wada qabteen wasiirka madaxtooyada somalilan maxamuud xaashe iyo sidoo kale mas-uul ka socda telesom ayaa lagu shaaciyey xalka arrintaasi laga gaaray
waxaa ka mid ahaa qodobadii soo baxay in adeegyada io dahab iyo saadka muxuu ahaa laga saaro wixii ka yar boqol dollar oo ah laba dhijid ama laba nambar wixii ka yar in laga saaro ku iibsigooda iyo isu diristooda iyo wixii la mid ah oo taa macnaheedu yahay adeega saad iyo io dahab dawladdu ma xidhin ma xidhin waa caddaynaynaa arrintaa iyadaa far waaweyn baanu ugu dhigaynaa shirkadahaas muxuu ahaa telesom iyo dahabshiil adeegyadaalihi waa shirkadihii ugu waaweynaa waddankan mas-uuliyad baa xukuumad ahaan naga saaran ilaalintooda iyo muxuu ahaayey iyo korintoodaba iyagana mas-uuliyad weyn baa ka saaran qarankooda inay ilaaliyaan maslaxadiisa guud iyo jiritaankiisa adeegyadaa saadka iyo io dahabka lama xidhin wixii boqol doolar ka weyn sidoodiiba u shaqaynaya wax loogu iibsan karaa wax loogu kaydsan karaa waxay ahayd lacagta intaa ka yar in laga saaro systemka ujeeddaduna waxay ahayd lacagtaasi waxaa halkeedii gelaya shilinka somalilan baska in lagu raaco muxuu ahaaye hudheelka wax lagaga cuno shaaha lagu cabo kabaha lagu baalashaysto nuxurka ugu weyn waxay ahayd in lacagta somalilan ay hesho fakaag ay ku socoto innagoo muhiimadda ay adeegyadaasi inoogu fadhiyaan garwaaqsan maanu wada xidhin qaybtaas bay ahayd go'aamadu ka turjumayeen shirkadda telesom madaxdooda halkanaanu ku kulannay waxaanu in badan ka wada hadlaynay sidii go'aankaa loo fulin lahaa waxay ka cawdeen si waxaanu inuu yahay system wakhti dheer lagu sameeyey u baahan wakhti sidii looga saari lahaa systemkaa waxay kaloo oo noo soo bandhigeen muxuu ahaa in xilli abaareed lagu jiro dad badan oo muwaadiniin ay saadka lacag ku haystaan goobo ay wax kala baxaan ka fog oo muxuu ahaayey miyada iyo goobo leh qaarkood xadka ka tallaabeen qaar somalilanba dhinac kale uga baxeen waxay noo soo gudbiyeen farsamo ahaan inay arrintaasi adag tahay waxaanu isku raacnay laba qodob kow in go'aamadii xukuumadda la meel mariyo oo la fuliyo shirkadda telesomna ogolaatay in go'aankaa la fuliyo laba waxaanu garwaaqsanay in shirkadda telesom adeega saad muxuu ahaayey cabatinkoodii ahaa in wakhtigii siddeed iyo afartankii saacadood aanu u qabannay uu farsame ahaan ku yari inay systemkaa beddelaan waxaanu markaa isla qaadanay in la qabto aanu farsamo guddi farsamo qabanno oo nagala talisa annaga xukuumad ahaan xilliga ugu habboon ee lawakhtigaa la jaangoynayo in systemkaa laga saaro muxuu ahaayey wixii boqolka ka yar iyaguna proposal ay ayay maantaba dee noo akhreeyeen way noo keeni doonaan annaguna khubaro madax bannaan baanu xukuumad ahaan la tashanaynaa sida softwareka iyo systemkaa wakhtiga laga saari karayo arrintaa waa isaga soo noqonaynaa waxaanu caawa halkan ku caddaynaynaa in muxuu ahaayey shirkadda telesomna ay naga aqbashay inay go'aamadii meel mariso waxaanu kaloo halka ku caddaynaynaa inaanu annaguna ka garwaaqsanay in wakhtigu ku yaryahay wakhtiga dambena aanu isla meel dhigi doono markaanu khubaradaa kaashanno dhinaca kale waxaa halkaa aanu ka caddaynaynaa shirkadda habshiil group inay warqad noo soo qortay rasmiga oo ay iyaguna go'aamada ku aqbalayaan haddii eebayd mayo dhammaantoodba waa u mahadnaqaynaa shacbiga somalilan waxaanu u caddaynaynaa ujeeddada waxaan laga looga golleeyahay inay tahay in lacagteenna aynu qiimo u yeelo lacagteenna inay shaqayso muwaadiniinta waxaanu ku dhiiriinaya lacagtooda isticmaalaan ma aha lacagtoodu mid cid koox gaara iyo cid gaaray leedahay ee qaranka oo dhan baa leh waxaanu kale oo muwaadiniinta u sheegaynaa xukuumaddu inaanay ahayn kuwa la cola shirkadahooda waaweyn ee koray waxaanu muxuu ahaayey waa u mahadnaqaynaa shirkadahaas telesom ay maanta neela joogto dahabshiil oomaar dhammaantood waa shirkadee danaha guudna wax ka qabta abaaraha dib u dhiska dalka muxuu ahaayey waxyaalaha waa cashuur bixiyaal dawladuhu way ilaaliyaan shirkadooda cashuuraha bixiya laxajacladii unbaa isu kaaya keentay oo iyana maslaxaddii shirkadday difaacayeen annaguna maslaxaddii qaranka ayaanu difaacaynay wadahadal dheer baanu galay muxuu ahaaye aada iyo aad baanu dhinac walba u dhignay halkaasaanu ku ururinay aada iyo aad baa umahadsantihin wasiirku waa mahadsan yahay waxaa shirkad ahaan sidaa wasiirku sheegay ilaa galabta ilaa caawa aanu wada fadhinay guddigii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo u xil saaray wax ka qabadka sixir bararka shilinka somalilan runtii wadahadal dheer garabshiyo dhinac walba ka yimid waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa guddiga iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamuud siilaanyo waxaa arrinku uu ku dhan yahay waxa weeyaan intaa wasiirku sheegay waxaanu isla qaadannay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oonu u hoggaansannahay go-aankaa uu madaxweynuhu guddoomiyey golaha wasiiradana ay soo saareen arrintu arrin farsamo ayay u baahatay waxaa kale aanu isla qaadannay in muddo technical ahaan la isla eego waxaan halkan macaamiishayada uga sheegaya aan uga gudbinayaa in adeegii wax isbedeli aanu jirin waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doonno iyada oo guddigaas ee farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabaysa aanu wada shaqayn dowla yeelan doonno aad iyo aad ba umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
maskaxdaagii joogto kaymaadiyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaagiiyo joogto kaymaadiyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshila uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowiyo guud ahaan barnaamijkii xulashada oo idinka imaanayay magaalada muqdisho intaas ayaan maanta ku soo koobaya barnaamijka xulashada waxaa idiin sahashay shirkadda golis telecommunication waa soo saaridii iyo tabintii maxamed cabdullaahi cali kooshin oo dhammaantiin idin leh ammaano allah
amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad sharafteeda leeday amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad sharafteeda leeday shan karoon haweenkaay shig waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shan karoon haweenkaay shig waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya شكرك أمانة شكرك تماما شكرك أمانة شكرك تماما مركياني سلا شوري شكري استكلي غي شكرك أمانة شكرك تماما شكرك أمانة شكرك تماما مركياني سلا شوري شكري استكلي غي